kulankan oo dhexmaray gudoomiyaha magaalada Burtanle iyo gaadiidleyda markaas anshal safraas Burtanle gaalakacyo ee garoobo oo shaqo roojiyeen suubiyeen lama maalimood ka hor markii oo cabasho ku muujiyeen canshuuro dowladda ha ka kordhiidi iyo weliba ha ka dhammaaday guuliyo isfaham walibanayo markaas isla goradana baawurleyda inuu shaqo bilaabaan oo dadweynaha iyo aan shaqeeyaan anta dowladda walku qobadaas cabashada iyo weliba go-aanada iyo markaas ha saaradeen cabashada iyo gudoodka gaadiidleyda reer Burtanle iyo Suubiyan sababo kalifi anka horeen gudoomiyaha magaalada Burtanle Axmed Dheereye oo la kulmay gaadiidleyda Burtanle oo markaas anshal safarayeen gaalkacya garoowe iyo burtanle ya sheegay in dowladda cabashada iyo weliba codsasho ha ku jawaabo doonta use oona faray in Greenland bilaawa shaqada dadweynaha waana lagu dheerada falalka lidka ka ee horumarka dalka waa ka mas-uuliyad qaadnay in aan cabashadooda qaadno wasaaradda maaliyadda ay qusayso iyo dowladda inta kalena aan gaarsiinay marka waxaan rabnaa haddii aan laydmo inaan ku gebagabayno oo ku ururino in horta hawshaani ay dhammaatay gaadiidleydiina ay shaqo tegayaan dowladduna ay aqbashay cabashadoodii oo ay ka jawaabayso kulankan halkaan aan isugu nimid waa kulan daba socday gaadiidleyda degmada burtinle war-saxaafadeedkii ay labada bisha ku qabteen degmada burtinle cabashadaasi waxay ahayd cabasho sida warbaahinta aad ka daalacateen ama aad ka daawateenba tilmaamaysay in ay si nabdoon ay ku muujiyeen oo warbaahinta u mariyeen waa ka mas-uuliyad qaadnay in aan cabashadooda qaadno wasaaradda maaliyadda ay qusayso iyo dowladda inta kalena aan gaarsiinay lagana soo jawaabo cabashadooda waxaan ayagana uga mahad celinaynaa in ay xaqiiqiyan odayaal iyo waxgarad iyo dhallinyaro kulli rag isugu jira oo raggii degmadan iyo deegaanadan oo dhan odayaasha u ahaa inay wada ahaayeen ayna wax badan oo kacdoonkaasi uu dhibaato keeni karay ay maareeyeen oo si nabadgelyaa keliya ay ku mudaharaadeen ayna ku mudaharaadeen magaalada bannaankeeda xataa magaalada gudaheeda ay ku mudaharaadeen bannaanka magaalada ay ku muujiyeen mudaharaadkoodii mudaharaadkoodiina laga soo jawaabay iyo bannaanbaxoodii iyo cabashadoodii marka waxaan rabnaa haddii aan laydmo inaan ku gebagabayno oo ku ururino in horta hawshaani ay dhammaatay gaadiidleydiina ay shaqo tegayaan dowladduna ay aqbashay cabashadoodii oo ay ka jawaabayso maamulka degmada guddigii gaadiidleyda wasaaradda arrimaha gudaha wasaaradda maaliyadda iyo xildhibaanadii degmada burtinle matalayey intaasaa ka ballamay waxay uga ballameenna waxay noqotay wax cad insha allah haddii aan laydmo waxaan rajaynaynaa inay si wanaagsan oo uturid leh oo shacabka iyo dowladdu ay ku heshiis yihiin oo shacabka iyo dowladdu ay ku midaysan yihiin insha allah inay cabashadaasi ku dhammaato iyo tabashada canshuurta ku saabsanayd wixii ka soo haray oo intaa ka soo hadhay waxay noqotay in gaadiidleydu ay shaqo tagto in adeeggii bulshada loo hayey ee loo adeegayey ee isku xidhka ahaa ee gobollada nugaal iyo mudug isu safrayey in maanta laga bilaabo afarta bisha oo jimco ah ay dib u bilowdeen haddii aan laydmo insha allah haddii aan laydmo wixii dhiman oo annaga dowladda aan ku maqan nahayna aan soo dedejin doonno insha allah haddii aan laydmo jawaabteeda annagoo wada midaysan waxaan ugu dambayn u mahad celinayaa guddiga gaadileyda degmada burtinle oo runtii xilkasnimo iyo mas-uuliyad muujiyey waxaan aad iyo aad ugu mahad celinayaa wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha iyo labada xildhibaan xildhibaan cabdiqani iyo xildhibaan yaasiin sida mas-uuliyadda leh xilkasnimada leh jawaab celinta leh ay barnaamijkan runtii uga soo jawaabeen ayna dowladda nooga gudbiyeen fariintii xambaarsanayd ilaa heer madaxweyne ilaa heer wasaaradda maaliyadeed inay fariintii degmada burtinle ee cabashada gaadiidleyda degmada burtinle ay gaadho saas oo kale gaadiidleyda iyo weliba raaligelin buuxda iyo kubiyana jidgooyada iyo shalay dhikadeen jidka hariiriyow gaalkacyo iyo burtinle yoona markaas ku godoonsanaayeen canshuuro dowladda ka kordhiday saddex biloodlaha iyo weliba kaansarnadlaha ee dowladda ku qaadasa baawurleyda sida markaas iyo cabashadu ka muujiyayeen